golaha labada aqal ee baarlamaanka dalkeena soomaaliya oo kulan wadajir ah ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ansixiyay xeerka doorashooyinka qaranka kooramka golaha shacabka ayaa ku furmay boqol toddobaatan iyo laba xildhibaan oo ay kala socday labada aqal ee baarlamaanka dalka waxaana ogolaaday xeerkan boqol lixdan iyo sagaal xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday waxaana ka aamusay hal xildhibaan guddoomiyaha guddiga diyaarinta xeerka doorashooyinka baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed ayaa baarlamaanka labada aqal ka hor akhriyay xeerkan waxa uu halkan idinku soo gudbinayaa warbixinta akhrinta saddexaad ee hindisaha xeerka doorashooyinka qaranka intii lagu guda jiray akhrinta labaad ee hindise xeereedka kor ku xusan xubnaha labada aqal waxa ay ka doodeen qodobada uu ka kooban yahay hindise xeereedkani guddiga oo ka anba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu dubi eegis ku sameeyey qodobadii laga dooday isaga oo tixgelinaya soo jeedimaha labada aqal waxa uu wax ka beddel ku sameeyey qodobada soo socda guddidu waxa uu ku soo kordhiyey qodobka saddexaad xaraf cusub oo noqonaya nuqulka ha una dhigan sida tan damaanad qaada fulinta qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon waxa uu ku soo kordhiyey qodobka saddexiyo tobnaad faqraddiisa saddexaad ereyga labalaab si loo helo liis kayd ah oo la mid ah xubnaha la dooranayo sidoo kale isla qodobkan waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo noqonaysa midda shanaad taasoo u dhigan sidan labada liis waxa ay kala noqonayaan liiska musharaxiinta tartamaya iyo liiska kaydka ah waxa uu ku soo kordhiyey qodobka saddexiyo tobnaad faqraddiisa toddobaad iyo fulinta qoondada haweenka oo boqolkiiba soddon ah waxa uu qaabeeyey qodobka afariyo tobnaad faqraddiisa koowaad oo u dhigan sidan aqalka sare waxa uu matalaa dowlad goboleedyada ssc khaatumo waxa uuna ka kooban yahay afar iyo konton xubnood iyo matalaadda gobolka banaadir sida lagu xaqiijin doono cutubka shanaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu ku soo kordhiyey qodobka afar iyo tobnaad laba faqradood oo cusub oo kale ah sideedaad iyo sagaalaad una dhigan sidan xubnaha aqalka sare ee s c khaatumo waxaa lagu soo dooranayaa caasimadda s c khaatumo haddii ay doorashada aqalka sare ka qabsoomi weydo dowlad goboleed ama s c khaatumo duruufo jira awgeed waxaa xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda deegaanadaas dooranaya codbixiyayaasha diiwaan gashan ee deegaanada kale ee guddigu u asteeyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo kulanka soo xiray ayaa xildhibaanada labada aqal kaga mahad celiyay ansixinta xeerkan koorumkeen wuxuu ku furmay marka hore boqol toddobaatan iyo kow buu ahaa waxaa la dhaariyey xildhibaan cusub oo golaha shacabka ka mid ah wuxuu isu bedelay boqol toddobaatan iyo labo aamus hal qof aamusay diido laba qof ogol boqol lixdan iyo sagaal sidaas daraaddeed xeerka doorashooyinka waa ansax aada iyo aada uga mahadsantihiin xeerkan oo ay ansixiyeen maanta labada aqal ee baarlamaanka dalkeena soomaaliya ayaa muhiim u ah in ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah